kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha isbitaallada iyo xarumihii caafimaadka dadweynaha ee soomaaliya ayaa ka mid ahaa kaabayaashii ugu muhiimsanaa ee horay u raacay burburkii dowladdii hore ee soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii hase yeeshee tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagayay kaabayaasha caafimaadka haddii ay ahaan lahaayeen kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa tirada yar ee hoos yimaada wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxa ay weli ka mid tahay dalalka ugu liita helitaanka daryeelka caafimaadka guud ee dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika haddaba wakhtilxaadirkan waa sidee heerka caafimaadka soomaaliya waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya doctor maxamed xasan maxamed bulaale doctor bulaale waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a aad baad umahadsan tahay wariye nuur xasan iyo bahda v o a iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed aad baan u salaamaya soo dhowo walaal waa mahadsan tahay bal marka hore faahfaahin naga sii xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya ee xilligan walaal weriye nuur iyo shacabka soomaaliyeedba aad baan u salaamaya marka hore xaaladda caafimaad ee soomaaliya waa dal aada u ballaaran mataqaanaa markii laga hadlayo caafimaadkiisana iyo institution buildingska dalka xaalkiisa waxa ay runtii lafdhabar u tahay adeegyada dowladnimada soomaaliya iyo in la siiyo shacabka adeeg caafimaad waxay muujinaysaa runtii udub dhexaad inay u tahay dowladnimada soomaaliya taas annagoo ka duulayna iyo runtii xukuumaddan qaran adeegyo badan oo noo suurto galay iyo hiigsiyo badan oo aan ka shaqaynaynay ayaa jira hadday ahaan lahayd ka hortagga cudurrada faafa ee ku ragaadsaday dalka iyo hadday ahaan lahayd in meelaha la xoreeyay la gaarsiiyo caafimaad iyo service iyo dowladnimo hadday ahaan lahayd in institutionska wasaaradda caafimaadka dhismaheeda la ballaariyo la kobciyo lana gaarsiiyo heer mataqaanaa runtii marba meesha la taagan yahay meel ka sarreysa iyo runtii waxaan ka shaqaynaynaa oo kale in dalka loo sameeyo istraatiijiyadii iyo siyaasaddii lagu hagi lahaa dalka caafimaadkiisa oo ayadana runtii dhinaca policyga iyo aan ka dhisayno marka wasaaradda caafimaadka hadda waxay ku wajahan tahay la tacaalidda ama gaarsiinta caafimaad taama ummadda soomaaliyeed oo base uu yahay universal health coverage kaasoo runtii lagu magacaabo ama la yidhaahdo caafimaad ummadda soomaaliyeed dhan in la waagaarsiiyey siyaasaddii lagu sameyn lahaa sameynteeda waxaan runtii ayadoo taas laga duulaayana soo hoosgelayo in haddana dadka shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo adeeg wax taabasho la taaban karo oo la qaban karo hadday ahaan lahayd dhismayaasha isbitaallada laga dhisayo dalka guud ahaan iyadoo aan isticmaalayno runtii deeqbixiyaasha dalka garab istaagan caafimaadkiisa iyo hadday ahaan lahayd inaan u dhisno meelaha emergencyga runtii xaaladaha adag ee dalka hadda uu ku jiro iyo la dagaalanka argagixisada iyo naflacaariga qaraxyada ay sameynayaan inaan u sameyno meel centero waaweyn oo loogu talagalay adeega deg dega ah oo mar walba ay shacabka soomaaliyeed heli karaan ayagoonan ayagoonan u sanbixin dalka dibadiisa si loola tacaalo caafimaadkooda horumarinta storejyada iyo dhismayaasha dawliga ah ee ay leedahay wasaaradda caafimaadka ayadana waa waxyaabaha focuska inoo saaran hadday ahaan lahayd dayactirada isbitaalka storeka ugu weyn ee daawada soomaaliya ee wasaaradda caafimaadka hoos timaada hadday ahaan lahayd in loo sameeyo dalka cold chain ama qaboojiye daawooyinka qabowga loogu talagala lagu hayo marka waa waa runtii shaqo aada u ballaaran iyo hadday ahaan lahayd runtii qodob aada u muhiima oo ah marwo caafimaad kaas oo asagana ilaa iyo runtii taaba gelinaya siinaya ilaa iyo laba kun oo qof oo shaqaala ah oo dawli ah in ay wacyigelin siiyaan ummadda soomaaliyeed ee weliba hooyooyinka iyo dhallaanka sameynaya inay ka feejugnaadaan waxyaabaha ku imaan kara runtii culeys caafimaad ee banaanka aysan ku umulin ee tagaan isbitaalada wacyigelin aada u ballaaranna waa la wadaa waaya arrimo badan ayaad ka hadashay waana kala qaadqaadi doonaa laakiin bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo arrin aa hadda soo hadal qaaday deegaanada kusoo dhacay gacanta dowladda ee lagu xoreeyay al-shabaab labadii sano ee lasoo dhaafay maxaa idinkaga qabsoomay gargaar caafimaad xarumo caafimaad wasaaradda maxay ka qabatay aad baa u mahadsan tahay nuur runtii waa baryoratiyada noogu waaweyn ee noo yaala ummadda soomaaliyeed ee shan iyo tobanka sano ilaa in ka badanba qaarkood aysan helin adeeg caafimaad oo aasaasi ah oo basic ah oo hooyada dhallaanka ay dhalaysa wax ay runtii ilmaha ay la foolanayso iyada iyo carruurta israacaanba gobolada ay khawaarijta gacanta ku hayeen ama degaanka ay khawaarijta gacanta ku hayeen ee laga xoreeyey waxay noo ahayd priority waxyaabaha aan u kala qaadnayna waxqabadkooda waxay ahayd in emergency relief oo aan ugu talagalnay markaas markii laga saaro khawaarijta in dadkaas ay helaan daawooyinka asaasiga ah ee qofka biniaadanka uu u baahan yahay ee cudurada ama dhallaanka iyo caruurtaba soo gaari kara inay ka helaan ee ereyada laga xoreeyey qodobkaas koob uu ahaa waxaa tagay wasiirka wasiiru dowlaha annagoo dhan waa ka shaqeynay waxaan faceka koowaad ugu talagalnayna geesmadaasayto face labaad oo waxaan samaynaynay oo qorshihiisu soo dhammaaday isaguna assessment in la sameeyo oo la qiimeeyo maxaa baahiyo saxa ee taagan halkaas m c hjyada isbitaalada ay tegi lahaayeen shacabka aan intaas soo helin serviceska intay tegayaan meelihii qalab meeshii ma u dayactiran tahay qalab ma u yeelaa dhakhtar ma u joogaa ners ama mataqaanaa kalkaal kalkaalyo caafimaad ma joogaa intaaba assessment buuxda waxaa lagu soo sameeyey runtii baahiyahaas ka tarjumaya si loo gaarsiiyo runtii balaanka qorshaha dawligana lagu daro sida dadkaas wax loo gaarsiin lahaa iyo qorshaha ugu dambeeya oo sustainable baan ugu talagalnay oo ah long termka inuu qof meeshaaseeto degmadaaseeto ay hesho inay ka diiwaan gashan tahay central governmentiga iyo dowladda maamul goboleedka ahba kadibna wixii supply ah ama waxyaabihii aan u awoodno oo inta karaanka dowladnimada soomaaliya hadda ah la gaarsiiyo oo sustainable ah oo laga hayo qorshahooda iyo qaabkay u shaqeynayaan iyo culeysada haystaba in laga jawaabo intii laga jawaabi karo waa garta wasiir marka
hirshabeel oo kale isbitaallo cusubbaa looga furay runtii anagoo hay-adaha isticmaaleedna iyo awoodaha dawliga ah galmudug sidoo kale shaqooyin ballaaran baa ka socda iyo mataqaanaa meelaha kale soo kordhaba intaba waxaan heegan ugu jirnaa mar walba runtii in ciidanka ayaga naftigooda la siiyo garab oo fast aid kityada hadda waxaan u keennay ciidanka naftigooda in isaga oo furunta jooga ah haddii uu dhaawac soo gaaro in fast aid kit oo deg dega meeshaasayta uu ku helo oo ayadana aan ku wareejin doonna insha allah ciidamada qalabka sida iyo ciidamada ka shaqeynaya ee xoreynta deegaanada khawaarijta ay hadda haystaan waayahay dhanka isbitaalada ay maamusho dowladda inkasta oo ay fara ku tiris yihiin haddana kaalin intee la eg ayay isbitaaladaasi dowladda ay maamushay ka ciyaarayaan u khidmeynta bukaanada soomaalida aad baa umahadsantaa waa su-aal runtii aada u qiimo badan waalnur waxaad qiyaastaa isbitaallada ayadoo ay farakuteris yihiin haddana ilaa iyo laba boqol iyo toban kun oo kale ayaa sanadkii lasoo dhaafay isbitaalka banaadir keligiisa mataqaanaa ka helay adeegyo caafimaad oo bilaasha hooyooyin waxaa ku dhalay ilaa iyo in ka badan dhowr iyo toban kun oo halkaasayto mataqaanaa waajibaadkii caafimaadkii uga baxnaayeen dhan ka helay isbitaal martini oo kale asagana waxaa runtii uu u fidiyey shacabka soomaaliyeed ku dhowaad intaasoo kale laba boqol oo kun marka waxaad dareemi kartaa in ilaa iyo afar boqol oo kun service caafimaad free ay heleen isbitaalkan erdogon asagana runtii qiimo dhimis iyo qiimo fiican shacabka ku siiya oo walaalahan turkiga iyo annaga aan si wada jira gacanta ugu xirno asagana ilaa iyo bishii ayuu runtii wuxuu service caafimaad siiyaa ilaa iyo afartan kun oo qof oo soomaaliyeed adiga oo aa qiyaasi kartid qof walba oo runtii caafimaadkiisa isagoo bukaana ama hooyo dhalaysa aysan awoodin waxba inay bixiso ama mataqaanaa la daalaa dhacaysa duruufaha cunno iyo nolol maalmeedka caadiga aysan awoodin meel ay u ciirsata ayuu noqday meel ay runtii isbitaaladan farakutiriska ah meela ay dugaashadaan bay noqotay meel gacan siisa ayay noqotay dadaaladuna aada bay u badan yihiin tiradii ugu badneed ee na soo marta dowladnimada soomaaliya hadda ayay runtii ahayd ilaa iyo ku dhawaad afar boqol oo kun oo qof oo soomaaliya inay hesho caafimaad firiya waa qiyaasi kartaa qarashka iyo qiimaha iyo juhdiga iyo dadaalaha ku baxaya waxaan rabaa halkanna runtii inaan uga mahadnaqo shaqaalaha jooga isbitaalladaas oo runtii dadaalla iyo maamulkoodaba dadaalla aada u adag ayadoo duruufo mararka qaar aysan qaarkood aysan helin mishaar ay ku shaqeeyaan duruufo adagna ku shaqeynaya waxaan waana u ognahay ummadda soomaaliyeed annaha dowladda waa u ognahay waxaana rajeynayaa runtii hadda meesha ay marayaan iyo meel ka ballaaranba inaan gaarsiino xarumo cusub oo kaleo hadda gacmaha ku hayna ayaa jira oo ayaga naftigooda soo gelaya serviceyadan firiga ah ee dawliga ah hadday ahaan lahayd isbitaalka madiina oo isbitaal runtii aan ka dhisayno hadda qayb emergencya oo ayadana dadka ay tegi karaan si firiya haddana dhismihiisa meel gabagabo marayo sidoo kale martiini dhexdiisa waxaan ka dhisaynaa qayb kaloo weyn oo emergencya oo aan ugu talagalnay runtii qalabka caafimaadka hadda dhismihii waa dhammaaday in qalabkii loo dhigo unbaa u harsan kadibna runtii ay shacabka soomaaliyeed ee noqon doonta meel ay dugaashadaan oo ay welwelka caafimaadka iyo dibadda u aadayeen oo uga yaraan doona hadduusan runtii waxqabtiraynin wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabayo soo dhowow asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdi axmed oo jooga nairobi kenya wasiirka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiir umulraaca hooyooyinka uurka leh xilliga umusha ayaa aad noogu badan arrintaas welwel intee la eg ayay idinku haysaa
bashir aad baad u mahadsan tahay runtii waa su-aal aada muhiima waa su-aal taabanaysa ummadda soomaaliyeed ayaduna mataqaanaa umulraaca iyo caruurta dhimanaysaba welwel aad u ballaaran baynu uga haysaa saddex stepno runtii dowladnimada soomaaliya u muhiima focusna oo ah long term solution keeni kartana waa wadnaa haddadan xaaliyan waxaan haynaa runtii tirakoobkii la sameeyey labada kun iyo labayo labaatankii oo ahaa haddana mid baa socda oo shan iyo labaatanka soo bixi doona boqolkii kun oo qof oo umula soomaaliya gudaheeda waxaa hadda waxaa umul raaci jiray labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa xiliyadii dambe ilaa kun iyo shan boqol oo qof haddana waxaa hadda umul raaca hadda xaaliyan taagan waa lix boqol iyo wax yar marka dadaalka aad buu kor ugu socdaa juhdigana waa badaalan yahay hadda weliba assessmentigan soo socdana waxaa rajeynaynaa inuu si aada uu hoos ugu dhici doono hooyooyinka soomaaliyeed ee ku dhalaya ayagana waxaan faraynaa runtii inay fahmaan culayska iyo muhiimadda ay leedahay inay isbitaallada dawliga ah iyo inta karaankooda inay isbitaallada tagaan iyo msihjada si ay u noqoto inay u helaan runtii caafimaad taama oo lagu wajihi karo qodobka labaad oo halkaasayto aan wax ka qabad fiican ugu sameyna waxa in wacyigelin loo sameeyo ilaa iyo laba kun oo qof saan hore u sheegay oo mataqaanaa dumarah inay ka shaqeynayaan inay wacyigeliyaan guriguri u tagaan dadkii mataqaanaa duruufaha gaarka haystana ee runtii ay gaarsiiyaan ahmiyadda ay leedahay in caafimaadkooda ay ka warhayaan tagaanna isbitaal si ay u helaan adeegyada caafimaadka dawliga ah qodobka kale ee runtii ayadana aan raba inaan halkan ku daro waa caruurta oo runtii boqolkiiba in badan dhibaatada ugu badan ay tahay in tallaal aysan helin xilliyada ilaa iyo hal milyan iyo laba boqol oo caruur ah ayaan waxaan rabnaa inaan talaalka gaarsiino talaalkan oo aan dhehayno zero dos talaalka ugu horeeya oo ka ka mataqaanaa hortegaya inuu baybiga ama caruurta soomaaliyeed aysan cudurro sahla ugu dhicin ka hortag fiicanna u sameyn doono hal milyan laba boqol kambeynkeeda aad buu socdaa waana bilaabmay waxaana rajeynaynaa dalka guud ahaanna inuu ka fargareeyo hal milyan iyo labadaas boqolna zero dos la gaarsiiyo in caruurteenna dhasha dhasha oo shanta bilood ka yar inay wada helaan talaalkaaseyto cudurada ka hortagaya aad waa mahadsanta waa mahadsan tahay wasiir waxyaabaha aasaasiga ah ee dhanka caafimaadka sida hadda tallaalka qaran aada sheegtay iyo ka hortaga xanuunada caanka ay ku tahay soomaaliya sida malaariyada xanuunada aanan badnayn balse hadda maaragtay dalka laga sheego sida h i v ga tayeynta shaybaarada iyo shaqaalaha caafimaadka arrimahaas maxaa idinkaga qorshaysan aada u mahadsantahay nuur waa su-aal kaloo muhiima runtii h i v ga tiam dhan baa ka shaqeeya runtii oo tira koobaya maalin kasta system baa loo sameeyey oo health management information system ah oo runtii u sameeyey xarun ay tagaan daawooyinkana si bilaash ah oga qaataan haddii h i v ahaan lahayd hadday ahaan lahayd t b-ga sidoo kale ayagana mataqaanaa daawooyin bilaasha inay ka qaataan xarumaha dawliga ah ee aan ay ka mid tahay isbitaal banaadir runtii howlgal ballaaran iyo tiiman ballaaran ayaa ka shaqaynaya waxayna u wajahayaan shaksi shaksi iyo in ay dadka ka waaniyaan cuduradan inaysan ahayn cuduro qofka uu heli kara daawooyin noolaan karana uusan fobia ka qaadin uusan ka cararin daawada ayaa wacyigelin ayadana ballaaran laga sameeyey waxaa kaloo runtii meesha soo galaya malaariyada oo ayadana runtii hadda xaaliyan dalka iyo guud ahaan adduunkaba runtii in la tirtiro loogu talagalay laakiin maadaama ay kaneecada guurguurayso korna intay u duusho lix kilomitr ay socon karto waxaa la leeyahay annagu focuska waxaan saarnay inay helaan serviceska ugu muhiimsan ee ka hortegi lahaa kaneecada haddii la buufin karo haddii mataqaana la samayn karo in la siiyo mosquito nets ama shabaga ay ku seexanayaan dadka daafaha magaalada iyo i d bska in la siiyo waa shaqooyin guud oo waxaa socda koleeraha hadday ahaan lahayd in biyaha laga daaweeyo meelaha ay ka dilaacdo tiimam ka shaqaynaya wixii soo kordhaa kulligoodna waxaa si automatiga looga arki karaa systemka dawliga ah aan u sameynay h m iska la yiraahdo oo reflection sameynayo real timer in la arko meelaha ay soo wax kasoo cusboonaadaan annaguna aan si toosa uga howlgeli karno marka ka wasaarad ahaan runtii shaqooyin aada u ballaaran oo culus baa ka socda waan rajeynaynaa in meeshaani meel ka sarreyso aan gaarsiino insha allah
doctor bulaale xanuunada ku baahsan dalka ee halista ku haya bulshada ee wasaaradda u diiwaan gashan maxaa ka mid ah cudurada waa tiro badan yihiin laakiin waxaan fiirinaa deegaan ahaan dhulka soomaalida cudurada ku badan muxuu yahay oo laboratorygeena baaro ilaa iyo dhowr iyo soddon wayaan waxaa ka mid a malariyada waxaa ka mid a t b da waxaa ka mid a runtii h i v ga koleeraha iyo cuduro badan oo mataqaanaa la yidhaahdo cagaarshoga uu ka mid yahay cuduro kaloo waxaa jira aan ahayn kuwa bandamiga laakiin ayagana dalkeena hadda aad ugu soo batay oo sida kansarka oo kale oo ayadana aan u samaynayno istraatiijiyad qaab iyo haddii aan u helno runtii dadaal dheeraadana gelin doonaa center oo kansar oo lala tacaalo kansarka lagu daaweeyo daawooyinkiisana dadka ay halkaas ka heli karaan shaqadu waxay departmentiyo kala duwan baa haya oo ay wasaaraddu samaysay oo ka howlgala kana shaqeeya gaarana runtii haddii ahaan lahayd wacyigelintooda haddii ahaan lahayd baaritaankooda haddii ahaan lahayd raadinta daawadooda iyo haddii ahaan lahayd in mataqaanaa counseling loo sameeyo oo mental health ahaan loo caawiyo ugu dambeyntii wasiir doctor maxamed xasan maxamed bulaale maxaa tale ah oo aada u haysaa maadaama aad ka mid tahay madaxda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya shacabka soomaaliya runtii shacabka soomaaliyeed dowlad ma aha dowlad haddii aysan shacab iyo dowlad iyo runtii hay-adaha kala duwan ee dawliga aysan lahayn ayagoo iskaashada oo dalkooda u damqada fiiriyo culeysyada jirana waxaan leeyahay hadday ahaan lahaayeen ganacsato hadday ahaan lahaayeen shacabka caadiga ah inay garab istaagaan hay-adaha dawliga ah guud ahaan bahda caafimaadka ee dhakhaatiirta ah narsiska ah iyo institutionada kala duwan ee caafimaadkana waxaan leeyahay dalku waa ka wada shaqaynaynaa wax walba oo laga wada shaqayn karo iyo istraatiijiyad walba oo aan hayno haddaanan garab la isku siinin dowladnimada horumarka wuxuu ku jiraa waa gacmo wadajir bay wax ku dhaqaan in aan iskaashanno si dalkan aan ooga bixinno culeysyadii haystay ee caafimaadka iyo dowladnimadaba aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya doctor maxamed xasan maxamed bulaale oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan